Maamulka Madarasada Al-Bushra ee magaalada Kismaayo ayaa codsaday in laga caawiyo dhismaha dugsi dhagax ah iyo sidii ay ku heli lahaayeen dhul maadaama booska ay hadda ardayda qur-aanka ku baranayaan uu yahay mid loo siiyay si ku meel gaar ah. Dugsigan ayaa hadda ka samaysan jiingad iyadoo uu ciriiri ku yahay ardayda. Khaliif Maxamed maamulaha Madarasada Al-Bushra ayaa ka warbixiyay baahida ay u qabaan goob ay carruurta wax ku baraan.
horta waa arkaa meeshan ku jiro waa jinkad waa dhul eh, yar kulul eh, macalimiintuna inta badan dawad aragtay oo eh, halkan qolka laga yaaba ilmo inta laga inay fadhiyaan marka maadaama dhulku weliba uusan ahayn dhul waqafa uusan ahayn oo gabarh baa iskale khayr allaha siidna waxay tiri uun intaan oga soo baahan hayo iska deganaada rika maalin hadda guur haddayna tiraahdo dee waanu ka guuraynaa marka waxaa weeyo eh, hawshana waa sidaa codsiga hadda aan tirsanay noogu baahi badan waa inaan helno dhul Eh, waad aragteen oo waalidiinta soomaaliyeed dhibka haysta hadda waxaa ka mid ah ardaydan hadda cabdirasaaq oo kale uu ka mid yahay markay qur-aanka sidan u xiftiyaan ay sidan u dhammeeyaan dugsiyada way ka cararaan sababtay uga cararayaan waxaa weeye waa kulaylkan iyo cidhiidhigan weeyaan iskuullada inta badan way jecel yihiin dadku way jecel yihiin weliba dhallinyaradu sababtay u jecel yihiin waxaa weeye dee bareega meel ay ku ciyaaraan bay helayaan waa dhul waasaca waa dhul maaragtay dee bilicil oo quruxsan oo indhuhu qaban hayaan dee nafta biniaadamkana waxay jeceshahay meesha soo jiidato bay jeceshahay marka kolley dadka muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inaan dhul inayna siiyaan dhul ballaaran oo weliba ilmuhu meel ay ku ciyaaraan nale meel ay wax ku bartaan nale Eh, dadka muxsiniinta soomaaliyeed khayr allaha siiyo dad badanoo waxaa jiro dhul bixiyey dhulkoodus waa yaryahay oo boos iyo ama nusboos ama rubac inahaasay bixiyaan se waxaan u baahannahay waxaa weeye sidii iskuullada dhulalka waaweyn ay u haystaan inaan annaguna helno dhul weyn oo waxaa weeye qayb qur-aanka lagu xiftiyo qayb ayagana ardayga markuu qur-aanka si u xiftiya u dhameeyo oo kale qiraa'aadka loo gudbiyo qiraa'aadka lagu baro oo noocyo kala duwan leh qayb shareecadii leh waa inaan helno marka hadda labadaa qol baan ku jiraa saana way u kulul yihiin raggan hadda meesha fadhiyay gabdhahan meesha fadhiyan qur-aanka way wada dhameeyaan intooda badan marka dee meel meeshan ka bedelan hadduu ruuxu helo hami buu sii heliyo kor buu u qaadmayaa base ruux hadduu halkiisii fadhiyo oo ardaygii qur-aankii xiftiyey gabadhii qur-aankii dhamaysay weli kuwa yaryarka shan jirka ama lix jirka hadda la farbaraya uu dhex fadhiya arday haddee hamigiisu hami saroo caaliya ma noqonayo